والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن تريد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل وغيره عن عقير عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول waxaan ku jirnay oon lexda kaga jirnay baabkii cunwaankiisa iyo tarjamadiisu ay ahayd ashicru minhu xasanun ka xasani اlkalaami wa minhu qabiixun shicirku waa hadaluun wax kale maaha waxaa ku soo biiray un waa wasankan iyo qaafiyadan uu yeeshay marka dee saa hadalku waa mid fiican iyo mid xun u leeyahay unbuu shicirkuna mid xun iyo mid fiicanba u leeyahay taas baa inoo socotay marka waxaan soo aragnay bal laba xadiid oo midna rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dee waxa weya labaduba marfuuc bay ahay nebigu yidhi min ashicri xikma inuu shicirka iyo gabayga ka mid yahay xikmo leh oo dee maaha dhammaantii wada xikmee laakiin qeyb gabayga ka midihi inay xikmo tahay waa ammaan iyo dee taas iyo xadiidkii isaguna inoo dambeeyey ahaa shicru bimansilati alkalaam taas oo tarjamadana cunwaankeedii ahaa bal imakana ahar caaisha oo macnahaasa ayaa uu halkan sheekhu ku soo arooriyey xagga sanadka saciid ibnu taliidkan taliidku waa awowgii weeye ruwaadana dee in badan oo ka mid oo awowgood loo nisbeeyaa way jiraan abii ciisa la idhaah waa saciid ibnu ciisa ibnu taliid alrucayni waa nin faqiiha oo iqana ah lagu kalsoon yaho faqihna ahaa oo dadkii iyagu atbaacu taabiciinta la kulmay waa atbaacu maha isago atbaacu taabiciinta waa raggii la kulmay raggoodii ugu waawaaynaayo qudamadoodiiba ah oo bukhaarina de waa kan adabna waa ku suganya saxiixana waa ku suganya bukhaarina wax kaba wariyo nasaa-ina isaguna wax ka wariya oo kutubta intuu riwaayo ku leeyahay kutubtan dee baan inta badan aan wax u celino weeye ama ibnu wahbi waa imaamkii dee cabdullaahi ibnu wahbin jaabir ibnu ismaaciilkan isaga dee jaabir ibnu ismaaciil baa inoo magacaaban cid kalena way la wadaagsatay oo uu ibhaamiyey sheekhu oonu sheegine waa nin isaguna reer masar oo kunyadiisana abucabaad laba odhanayo asalkiisa horena waa xadrami xaafid ibnu xajartu kaba cabirana waa maqbuul min asamina buu idha waa nin dee maqbuula kolle waa cibaaro soo yar noqnoqota qayb ragga uu xaafid ibnu xajar maqbuulka kaba cabirayna dee dad kale ay kaba cabireen inay majhuul yihiin ama jahaalo yihiin istilaaxiisna waxa weeye ninkaan axaadiis badan lahaynba axaadiistiisa ay yar tahay wax looga tago aan meeshii aanu jirin xadiidkiisina cid kale ay la wadaagsatay taas buu maqbuul kaba cabiraa haddaanay mutaabacadu jirin layin buu ka cabiraa ama layin ulxadiidba xadiidkan ama aharkanna kolley fatxulbaari uu kuba soo arooriyo waxaabu dee taxsiiniyaa sanadkiisu waa xasan buu idhaha fatxulbaari abwaabta shicirka ama kitaab uladab xadiidka sanadkiisu waa xasan buu idhaha dee taasi wuxuu uhi can cuqayli can ibni shahaabin can curwata cuqaylna kolley waan soo ogaane waa caqiil maha aniga saasunba xarakaysan shalayna xarakayseeda waa cuqayle maha wax kale can ibni markaa caaisha ayaa waxay tidhi annahaa caaisha kaanad waxay taquulu mid tidhaaha ashicru gabaygu minhu waxaa ka mida xasanun ku fiican oo dee marka la eego waxaan uu kulansaday iyo wuxuu kaba hadlaya iyo taas waa hadal fiican oo waxaa weliba kusoo biirtay isagoo hadal fiican ahaa dee nadmigan iyo wasankan isagoo u yeeryeelayo dhadhanka gaarkaa iyo in dadku ay dhegaystaan oo la qabto oo la xafido oo kale mid fiican baa kaba mida wa minhu waxaa kaba mida qabiixun ku xun oo isagu mid xunna ka mid weeye kaa dad lagu caayayo ama qolaha lagu caayo ama shaksiha lagu caayo aan cayn u ehel ahayn ama in dee kolleyna haju hadduu yimaado ku xeel dheeraan aada loogu xeel dheeraadaa meeshii iman cid aan ammaan mudan lagu ammaanayo ammaanta markay soo gasha weliba dadkaa dee wax ku damcee o shicirkooda wax kuba helana ammaantoodu kadib kama fursato ruuxii waxaan jirin buu ku ammaanayaayoo meel aanu joogin buu dhigayaayo waa dee tan oo kale in bal hadduu dee shay baadiloo lagu bal maalan ama xumaan ama faaxisho ama wax baadila oo isagii lagu dee tarwiijinayo oo lagu sheegaya ay taytaan waaba taas adugu mid xubno ka mid weeye marka caaisha maxay tidhi khud bilxasani de arrintu maaha um waxani waa gabay ama waxani waa gabay inna wixii loo wada tuurayo oo laleeyahay asal ahaan lamana dhegaysan karo ruuxuna kuma inshaadi karo kuma hadli karo ma tirin karo asti marka ana iyadana dee waa kan muusiqiya wixii la diidaya aanay ahayn xagga dee hadalkeeda iyadna dhammaan mid wada xun ma aha oo la wada daadiyo la yidhaaho asal ahaan lama maqli kari maayo oo la dhegaysan maayo ama in waxa weeyaan lagu hadli maayo lama inshaadayo arrinku taa ma aha ee kii fiicnaa ee arrintan khud bilxasani xasankii qaado wadaci lqabiixa ka xunna faraa ka qaadoo kaba tag caaisha waxay tidhi walaqad rawaytu waan wariyey min shicri kacbi bni maalikin kacb bni maalik gabaygiisii ashcaaran gabayo ayaan kaba wariyey macnaha maaha maqduuco keliya ee maqaadiic iyo gabayo kacb ibni maalik tiriyey ayaan wariyey wariteeduna waa way xafdidayba way xifdisnayd oo dee dadkii aada aqoonta badan u lahaa kacb ibni maalikba waa shicir islaamiya xataa ashcaartii kaba horeysay iyo carbeed aad bay uga taqaaneen ee qabla alislaamba laba tiriye haddaba shicirkee kacb ibni maalik ashcaaran gabayo ayaan kaba wariyey oo waxa weeyaan dee kacb ibni maalik waa saddexdii towbada lagaba aqbalay ee dee waxa weeyaan suuratu cala halaaثati aladiina khulifuu axad kaba mid ah waa nin caqabo joogay oo dadkii toddobaatankii caqabo joogay ka mid ahaa uxud iyo intii ka dambeysayna joogay beder iyada maalintaa muu joogin si isaguba xadiidka takhallufkiisii kagaba hadlo waa dadkii carabkoodana isagoo isagu sinaankiisa iyo seeftiisa ku jihaadaya carabkiisana ku jihaad jiro gabayadani oo gabayadaa dee isagu jihaadkii carabba kaba mid ahaa isaga iyo xasan ibnu thaabit iyo cabdullaahi ibnu rawaaxa waa shucaradii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh gaala weeraraya carabkooda ku weeraraya ugu gabyayey iyagoo hajwigood iyo ceeba wixii ay soo dirayeen kaba jawaabayay haddaba shiciro in waxa weeyaan badan uu leeyahay ama ashxaar uu leeyahay iyaan wariye minhaa waxaa kaba mid ah ashxaarta aan wariye qidacda aan wariye gabaygiisa ka mid ah alqasiidatu qasiido fiiha arbacuuna beytan naha beyd iyo lababa qasiido afartan beyd ay kuba sugan yihiin waduuna dalika iyo wax ka yaroo qasiido ama maqduuco intaa tiradeedu ay kaba yar tahay macnaa ashxaar badanna ashxaar baan wariyey aan warinayaa xifdisanahay on bal maalan dee barhkood ay ilaa afartan beyd iyo qasiidadu ay gaadhayso kolley khulaasadu waa ta aan shalayba soo maray xadiidkaa horena ashicru bimansilati اlkalaam marfuuca xasanu ka xasani اlkalaam wa qabiixu ka qabiixi اlkalaam taas unbaba kolley ino baabka iyo guud ahaan xukumkii inoo soo ururinaysa hadalkan cayshana kaasunbuu kaba mid yahay ma hoos imanaya xdثna محamed بن الصباح qال xadثna شhrيك عن المقدام بن شhريح عن أbيه qال أنه qاaل شhrيك بن cabdاللahi نkخعي iyo مقdاm بن شhrيح بن hاni iyo aabihii شhrيح بن hاni intaba wateen hore usoo aragnay kitaabka marka شhrيح بن hاni ba wuxuu hi qاaل qلtu لcاaشhaةa waxaan ku ihi رضي الله عنها أkاna رasuul اللahi صلى الله عليه وsلم rasuulki ilaahay ma ahا ytamaalu macnaa halkan waa mid dee mihaal ahaan iyo inshaad ahaan usoo qaata waa kan ruuxu munaasabo daraaddeed ama wax maqaam dee kalaamku keenayay baaba gabay ku saabsanaa ruuxu soo qaataa taas baa tamathul la yidhaahaa in waasan dee mahmaahyo kale markay munaasaba timaado lasoo qaadanayo maqaamkaa la joogayo kolba hadalkaa laga hadlaya ama waxaa iyo xaaladaas gabay dee ku tacalluqsan oo lasoo qaato taas baa tamatul ku yahay rasuulka ilaahay ma ku inshaadi jiray mihaal ahaan iyo tama ma u soo qaadan jiray min shayin shay min ashicri gabay kaba mid ah bal rasuulka ilaahay taas wax gabay ka mid ah oo uu soo qaadan jira uu ku inshaadi jiray ama kolkol tirin jiray ama dee darfi jira daraaddeed xaalo jirta daraaddeed oo shicirkani munaasib u yahay usoo qaadan jiray ma jiray fa qaalat waxay tihi caaisha kaana wuxuu ahaa yatamahalu rasuulka ilaahay mid dee waxa weeyaan ku inshaada oo dee waa munaasabo jirtay daraaddeed dee uu tiriyo oo uu markaas bishayin shay min shicri cabdillaahi bni rawaaxata cabdullaahi bni rawaaxa shicirkiisii ka mida isaguna xasaan shalitaan soo aragnay waa ka in ay caaisha lahaydba inahu kaana yunaafixu can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam in bal rasuulka ilaahay baa hadalka yidhi oo dee jibriil baa xoogeynaya maadaama yunaafixu can rasuulillaahi iyo allahuma ayidhu biruuxi اlqudsi iyo isagoo uhjuha uhaaji kacb bnu malik iyo cabdullaahi bnu rawaxana labadii shaacire kala weeye oo imakaan hayno haddaba wax shicirkiisii cabdullaahi bnu rawaxo kala mida ayuu awqaadda qaarkeed rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh soo qaadan jiray oo uu bal maalan tamaul ahaan inshaad ahaan munaasabad shirta daraaddeediyo wayaatika oo dee markaa shicirku waktigii khandaq oo kale shiciro labadin dee godkii laguba qodayaa jiray dagaalkii waxa weeye markii la socday ee lagu socday khaybar oo kale allahuma lowlaa anta mahtadaynaa shicaradii iyo dee ashcaar kaleoo rasuulka ilaahay ama maqlayay kol kol in waxyaalo qaarkood markaa camal la qabanayo la mushaarakaynaya waxyaalo way jireen dee umuuro kalu kolkol soo qaadanayna way jirtee marka waxay leedahay shicirkii cabdullahi bn rawaxa wax kaba mida ayuu kolkol soo qaadan jiray marka maxaa inoo raacay halkan wayaatiika biاlahbaari man lam tuzawidi in waqti aan dheerayn baynu baab usoo maray baab uu dhigtay wayaatiika biاlahbaari man lam tuzawidi baabkaasaynu soo maray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhim awqaadda qaarkeedna shadrigan soo qaadan jiray oo uu odhan jiray taas baynu soo marray waxaa kaloo xadiid ibnu cabbaas oo taas ahaa intuu shadrigaa soo qaaday yihi kelima inaha kelimatu nebiyin baynu soo marray oo macnaheeda halkaa aan lahayn dee nebi ambiyadii ilaahay kaba mida waa rasuulka ilaahay baa beydkan dee soo qaatay ama shadrigan oo saasuu kelima nebi u yihi ama dee gabay la garanayo ciddii tirisay haba noqotee laakiin hadalkan iyo waxaanu xambaarsan yahi waa waxyaalo dad hore ama ambiyadii hore lagaba soo naqliyey oo kale laga dhaxlay taasna waa macnihii aan halkaa kuba soo fasirnay marka markaa hore waxaan soo sheegnay beydkan ama shadrigan dee waa beyd shadrigiie inuu leeyahay darafat bnulcabdi ninkii la odhanayay jaahiliga ahaa toddobadan mucallaqaadka laba yidhaaho dee qasiidadiisani mid kaba mida weeye waatan dee waxa weeyaan inoo madbacaysan yihiine ama iyagoo gaara iyagoo saddex kale ay laba socoto alqasaa'id alcashri la yidhaaho iyagoo aduu bal waxa weeyaan dee waa qasiidada mutawafirka darafat min alcabd beydkan iyo wixii laba socdayna horaan usoo sheegnay satubtii laka alayaamu maa kunta jaahiran wayaatiika biاlahbaari man lam tuzawidi ma macno uu yahay waa macno waaqaca weliba waqtigeenan aada uba sii muuqdee waxaa wararka kuula imanaya oo warkii kuu keenaya ruuxaanad sahaysiin oo ruux adigu aana dirin oonad odhan bal ordu halkaa in meel heblo tago warkii ka keen ama wixii caynkaasaa dhacdadaas bal ka war ka keen aanad odhan ayuunba oonad adigu sahayntaa u siin oonad wax kalena siin ayaa warkii kuu keenaya oo taas dee waqtigeennuna waa taa bal dee laxda laxda iyo saacad saacad akhbaartii adduunyada kaba dhacaysay iyadoo taas waxay nagaga baxay aanay jirin aan wararka helayno waa kalaam waaqica oo dee xikmadba aan waxaana ka horreysayba waxa ayaamuhu kuu muujin doonaan wixii adiga kaaba qarsoonaa kolle beydka ku xigayna macnihiisun buu lahaayo wayaatiika biاlahbaari man lam tabic lahu bataatan walam tadrib lahu waqta mawcidi markaa darafaan soo nidhi halkan laakiin maxaa inooguba sugan dee kola dee caaisha tidhi min shicri cabdullaahi bni rawaxa tanna ay raacisay daahirku waxa weeye waa inuu beydkan ama shadrigan cabdullaahi bni rawaxa leeyahay bal markaan xadiidka markaan eegno kutubtan inoo dhow waxaa bukhaari la wadaagsaday tirmidi tirmidi waxaan filaya shamaaliki ama taga laakiin jaamican kaba soo noqonaya sanadku ku wariyeyna labada sheekun baa kala duwane waa shariik can ilmiqdaam can abihi can caaishata taas baabay ahayd markii su-aashaa la weydiiyeyna caaisho jawaabteedu waxay sida tirmidi uu wariyey jaamiciisa baabka shicirka uu kuba wariyey kaana yatamahalu bishicri bni rawaaxata wayatamahalu wayaquulu wayaatiika bilakhbaari man lam tusawid hadkiil waa kala go-naa oo arrinkan dee daahirkiisa waxaa laga fahmaya ama daahirkiisu keenayo ah shicirkanba inuu leeyahay cabdullaahi bnu rawaxa iyadoon leenahay waa shicir kaba horeeyey isaga daahirka ay tirmidi may keenayn malaha daxawiyana waa saase oo waxay ahayd rasuulka ilaahay kaana yatamaalu bishicri min arawaxa shicirka ina rawaaxa ayuu ku tamauli jiroo soo qaadan jiray waa shiciradiisii sia allahuma lowlaa anta mahtadayna oo kale iyo waxaa kale markaa ku cadfanaa wayatamahalu wayaquul eg marka way atika biakhbaari may raacin waxaa kaloo ku tamauli jiray oo uu odhan jiray wayatika biakhbaari ma lam tusawid markaa war uu raagsada iyo war dee uu sugayo kale iyo tan markaa daahirkayn tirmidi lafdigiisu wuxuu ahaa dee ma keenayn inuu ina rawaaxo leeyahay ina rawaaxo shicirkiisa waa soo qaadan jiray tamaul ahaan waxaa kaloo uu dee uu la iman jiray awqaadda qaarkeed markaa ama war uu sugayey raagsado oo kale iyo waxyaalo shadrigan wayaatiika biakhbaari man lam tusawidiyo bal waxaan leenahay marka ibnu rawaxo nisbada loo nisbeeyo waa suurtagal dee shicir uu leeyahay oo hadalkani kuba yimi taas inay jirto waana iskaba badan tahay ee ruuxu shicir hortii lalahaa qeyb kaba mida inuu shicirkiisa kusoo dhex darsado dee kutubta balaaqaduna qeybtan badiica way kaba hadlaan jaanibkaa wixii kuba tacalluqsan markay tuugooyinka xagga sharciga ama dee shicirka ama sariqaadka shicirka kaba hadlayaan oo ruuxu hadduu beydku beyd mashhuura oo dee la yaqaano yahay oo uu gabagiisii kuba soo darsado waata ay tadmiin kaba cabiraan hadduu me khaasatan hadduu dee shadri yahay oo kale idaac iyo raf iyo waxyaale ay kaba cabiraan magacyay dee kolley halkaa kuba leeyihiin haddii dee shicir aan la aqoon uu yahayoo uu kuba soo darayo haddii uu tilmaamo hadalkii ay la socoto wax keenaya inuu dee tilmaamayo inaanu lahayn oo saa inshaad uu kuba soo diro oo kale dee ama cibaaraadkaasa dee in adigu wuxuu kusoo dara lagu garanayo inaanu isagu lahayn oonu isu tiirinahayn iyada markaa magacyaedaasay u yeelaan oo dee ceebna ma noqoto laakiin haddii shicirkii dad lahaa uu soo qaato wax dee inuu dad kale leeyahay tilmaamayaan aanay la socon shicir mashhuur oo dee nin kastaaba aanu dee garanayo cidii lahaydna aanu hayn taasoo kale waatay ka cabiraan sariqa oo tuuga waa dee xatooya weeyaan oo hadal dad la leeyahay buu xadayaa dee taasoo sariqoo dee kolley qaybay uba dejiyaan dee badiica waa taas marka bal waxaan leenahay waaba suurtagal dee tadmiin ahaan inuu shicirkani uguba yimi isagu shicir uu leeyahoo nisbadu ay nisbada majaasiga ay noqoto waa suurtagal dee taas wax dee taa tilmaamayana imaka anagu ma hayo laakiin bal waxaan leenahay in qolooyinkii la wadaagsaday hadalkooda arrinkan cibaaradan daahirkeedu wuxuu yahay oo ase wuxuu ibnu rawaaxa leeyahay radia allahu canhu wayaatika biakhbaar tirmidi iyo kumay sugnayne waa hadal kala go-an oo shicirkaa ibnu rawaxana waa laba iman jiray waxaa kaluu ku inshaadi jiray awqaadda qaarkeed tamaul ahaan iyo waxyaalo ee munaasabo iyo darfi xaaliyoo jira daraaddeedna wayatika biakhbaari man lam tusawid bal taas baan odhanaya weeye kolley dee kitaabka nastaas wax sharaxo imaka halkan intuu soo qaaday axmed ibnu xambal dee isaguna shacbi dariiqii hadduu war raagsado inuu tamasala fi beyti daraf adigu wuxuu leeyahy nisbada ibnu raaxo majaasa lakiin bal jawaanibtaasun bay kaba iman kartaa waana horeynu usoo marnay baab baynu kuba soo marnay horena waan usii sheegay inuu inoo iman doono dee waxa weeyaan oo markan shicirka abwaabtiisa gaadho xdثna موسى qال xdثna مبارك qال xdثna الحسن aن الأسود بنa صريع xdثه qال kuntu shaacira xadiidka waxaan filaya inan dee waa markii saddexaad imaka waxa weeye ama markii afraad baabu noqon maalin dhaweyd baan soo haynay baab hore oo dee waxa weya baab man madaxa bishicri oo kale iyona hore waynu uguba soo maray baabkaas imaka halkana baabkii ahaa min ashicri xikma isagoo dee sanadka intiisa dambe xasan iyo aswad ibnu sariic sideed boqol iyo sagaal iyo konton iyo haddana isagoo ah mubaarak can alxasan can اlaswad sideed boqol iyo koob iyo lixdan waa aynu kusoo maray waa tan casharkii haddee inoo dhowaa imikana waa kan soo celiyey weeyaan oo markaa wuxuu yihi waliba dee mubaarak iyo xasan iyo waa raqamkii koob iyo lixdan waa sanadkii kuba sugnaaye mubaarakuna waa ina fadaaleen kuntu shaacira nin gabayaayaan ahaa faqultu waxaan idhi ya rasuul الlahi imtadaxtu rabbi faqaala ama ina rabaka rabbigaa yuxib اlxamd walidalika asnى calى nafsi saasaabuu isu ammaanayo xamdigii de waa siu dadkii ugaba abaal mariyo wama stazdadanii calaa daalika arrinka wax dee ziyaado oo uu iga sii dalbay inaan usii beeriyaa may jirine laakiin horesan usoo maray ayaa rasuulka ilaahay dee shicirkii waaba dhegaystay oo bal maalan markaa uu tiriyey san hore uba soo maray dee baabkaa horen sheegayan maalintaa dhaweydna soo sheegay baabu man istanshada shicra ruuxii bal shicir dalbay in loo tiriyo taas buu wixii kuba yimuu baabkiisi yahay eeg siinta iyo ta'du dalab bay faa'iideeyaan ee awqaadda qaarkeed macno aan dalabka aanay faa'iideyna way jirtaa haddii la yidhaha istakhbarahu uu warsaday weeyaan iyo istafsarahu oo kale iyo tanna waa istanshada macnaha waa dalaba alinshaada weeye dalbay in loo tiriyo dee kolkol aanay macnaha ahayn istakhraja almataac oo kale haddaan idhaahno istakhraja imaka halkan dalab meeshii ma jiro ee imaka halkan bal wuxuu u baabaysan yahay ciddii kayrkii iyo cid kale ka dalabtay inuu gabay u tiriyo si uu isaguna uga dhegaysto kana gabaygii u tiriyo bal taa wixii kuba yimi oo dee waxaani madmuunku haddii oo wax baatila ama wax xun aanu ahayn ee uu yahay waxa ama mubaaxa ina xataa ma aha un shicirkan aan kutubta tafsiir iyo xadiid iyo fiq iyo kutubta aan kuba wada arkayno ama luqada iyo waxyaalahaasi ma wada aha un noocan alle iyo shicirku waa xikmad iyo waa fiican yihiin oo ta kale iyo waxyaalaha iska mubaaxa kolkol dee ruux mucayan oo tashbiibkii aan ahayne haweeney aan dee laba garanaynba isagoo sifaynaya ama waxyaalo kale ama adlaal iyo waxyaalo taas hordhac ugaba dhigina shicirka iyo ghazal waa tan kutubtii iyadoo ama luqad laga qaadanayo ama wax kale loo soo qaato oo maaha un dee ka fiican mooye xataa kii mubaaxaa dhegaysigiisa haddaan ruuxii qaalib aanay u noqon oonu badsan badsan oonu wixii kaleba kaba shuqlin dee kii mubaaxaa dhegaysigiisuna naftiisu ama dee maqalkii la maqlay lama odhanayo de ninkani bail iyo laqibu ama dee wax xaaraan uu dhegaystay taasba ee haddaba bal cid kala weydiistay inuu gabay uu tiriyo ee ama shaksi gabaygii uuba tiriyo waatay noo iman doonta ama guud ahaan be taa bal wixii kuba yimi xadaثna abu nucaymi qaala xadaثna cabduالlahi بن عبد الرحمن بن يعلى قال سمعت عمر بن الشhريd عن الشhريd قال أنه قال xadiidkana waynu soo marray sanadkun baa wax soo yar kordheen waynu soo marray cibaaro aan markii hore aynan ku soo aragna walaan dusha kaba sheegayna way laba socotaaye laakiin iyadana istinshaadkan nagama dheerayn xagga sanadka abu nucaym dee fadl bnu dukayn waa ninka kitaabka aada ugu badan cabdullaahi bn cabdiraxmaan ibni yacla hore umaynaan soo marina waa nin reer daa'ifo oo reer haqiifa taasba weeye xafn xabajarna uu kaba cabiro saduuqu yukhdi wayuhim waa nin saduuqa sidiisa laakiin xagga riwaayaadka akhda iyo awhaam baa kaba dhacda waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kitaabkeennan aladab lmufrad waa kan ku sugan bukhaariga kale kuma sugna ama kutubta kale bukhaari muslimna wax waa ku leeyahay abu daauud iyo tirmidi fi shamaa'il maha sunanta kuma sugnee iyo sunanta nasaa-iya ibnu maaja inta uba riwaayo ku leeyay laakiin kitaabka muslim markay noqoto xadiidkan imakaan hayno keliya ayuu ku leeyay waliba muslim isaga haddaan ninkan idhi saduuqun yukhdi wayahim uu taa lagaba cabiray muslim xadiidku laba dariiq buu lahaa dariiq waa kanoo waa mutaabaco dariiq kaloo nin kaloo dee hiqaatu ruwaad kaba mid ah iyo raggii asbaadooda oo ibraahim ibnu maysare la idhaaho ayaa camr bnu shariid kaba warinayay oo de waa dariiqay kale uu ictimaadsanayay kaabuu ahaa kanna isagu mutaabac ahaan buu la yimi waa ninkaa hiqaha xaafidka ah ayaa la socda ninka oo xadiidka la warinaya saxiixa muslim muslimna waa intuu ku leeyahayba waa xadiidkan mutaabacada ah cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan ibni yaclam camr bnu shariid iyo abihi shariid ibnu suwayd horeyna u soo marray saxaabiga qaala wuxuu ihi shariid istanshadani waa sitiyataadi aan yidhi dalab bay faa'iideysaa wuxuu iga dalbay annabiyu nebigu sala allahu calayh wasalam inaan u tiriyo shicra umayata bna abisalti ninka waa isla degaan waa isla reer waa reer daa'if iyo reer haqiif ayay shariid iyo de xataa cabdiraxmaan kan iyo iskuma ahayne bal haddaba umayata bna abisalti gabaygiisii gabayo badanna waa lahaaye inaan u tiriyo ayuu iga dalbay waanshadtu anna waan u teriyey horta umayat bn abi sartana de waa tii maalinta dhaweyd aan soo haynay iminkana in yaroo ziyaado oo riwaayada ibraahim ibnu maysare kuma sugnayn ee waa riwaayadan kuba sugan cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan iyadoo axaadiid kalena macnuu inooguba yimin baa inoo soo socota nin buu ahaa waktigii jaahiligii kaba tegey asnaam la caabudo kollay kutubta horena aqoon buu uba lahaa waxyaalaha waa yaqaanay taas jaahiliyadiina sanam iyo khabri iyo waxaa farhu kaba qaaday oo reer daa'if in waxaanu isagoo dee in waqtiyadaas ama kutubtii hore wixii lagu arkay ha noqoto ee waxaa kusoo beertayna waktiga hawaatiftii iyo waxyaalihii laba maqlayo bal adugu nebi bilaadaa ka soo baxaya uu waktigiisi gaadhay inuu jiro taasi ay noqotay wax dee shaa'icaba ayaa waxaa u rajaynayay isagu inuu nebigaa noqdo oo bal adugu taas bay ahayd ugu dambeyn rasuulka ilaahay baa lasoo diray salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa gartay taas dee arrinkaa hore lagaba maqli jirayna isaga naftiisa lagaba maqli jiray waa u lahaa adigu xasad daraaddii unbay hayd waa xasad daraaddeed iyo taa ina waa wuxuu isagu iskuma waday ayuu u raaci waayey oonuu islaamin dee markii dambena waxa weya sanadii sagaalaad ee hijirada ayuu dhintay intii ka horreysayna beder oo kale markii reer beder la laayay ee qoladii gaalada ahayd dadkii dee baroordiiqda iyo gabayada tiriyey ayuu ahaa u raggaa kuma ammaanayo waayo lahoodna ay ilmaabti ahaayeen meesha sanadiidii ku jirayna waa cutwat ibnu rabiica iyo shaybat ibnu rabiicaya ka mid bay ahaayeenba bal adigu nin saas oo ah xaaladiisu markaa gabayadii uu tirinayay waqtiyadaas ayaa gabayo tawxiid ku sugan yahay oo aayaadkan ilaahee kownigaa samada taagitaankeeda iyo buurahan iyo waxyaalahaas iyo ashcaartiisu way kuba sugnayd gabayo xataa nebiyadii hore iyo bal umuurahoodii iyo waxyaale uu kuba tiriyey way jireen xataa qaybo gabayadiisii kaba mida meelo kala duwan oo tafsiirka ibnu kasiira way dhacaan oo taas oo kale way dhacaanba bal nin saasoo rasul gabayo saasay maaha gabayadii jaahiliya ee arrintoodu ay ahayd hajwi iyo dad lacaayo iyo fakri iyo faan iyo umuuro caynkaasa ay uba badnayd ma aha ee gabayo in waxa weeyaan in tawxiid iyo ilaahay subxaana wa tacaala rabbinimadiisa iyo ilaahnimadiisa qirashadeeda iyo aayaadkiisa kowniga ka hadalkeed iyo gabayo taa kulansaday bay ahayd waa gabayo noocaasa oo dee waxa weeyaan kolley kutubtana waxyaalo kaba mid oo kala duwan ay nooguba sugan yihiin markaasaa rasuulka ilaahay ka dalbay bal gabigiisii inuu u tiriyo kolley raaxil ay wada fuushayiin waanshatu ana waan u tiriyey gabayadii faakada الnabiyu salى اllahu alayه wasalam yaqulu rasuulka ilaahi baa wuxuu bilaabuu gudagalay markuu beyt tiriya de inay rasuulka ilaahi ma doonayay inuu waa kaasoo wada uun ee markuu beyt sheegaba inuu yidhaaho hiihi hiihi kolley asalku hadu hore waa hamza iihi bay ahayd marka waxaanay tahay waa kelimatu istizaada waa inagu marka ruux war kuu wado oo aad ka gurayso doonayso inuu sii wado hayeedan laba idhaa dee dadka qaarna mala cibaaro kale wa isticmaalaan tii oo kale udhig mayso ihi bacnaa waa zidni un bal sii kordhi sii wad weeye macnuu haddaba haddii kolley dee wixii ismu ficilan waa sii xaalowtay haddii in waxa weeyaan la tankiiriyana ee ama la tanwiiniyana nakiru macnaheed yeesha haddii waxa weeyaan xarako keliya loo yeelana waa kaasoo dee macno macrifuu noqda oo marka waxay leeyihin haddii xadiid mucayana waa xadiid macuuda iminka waa gabaygii ninkani lahaa uu dalbayso inuu laguu sii wadana iihi waa lagu kaaftooma haddii aya xadiidan ruuxaad kaba dalbaysa inuu wado unu kaagaba waramana iihin iihin haddii iihan la yidhaaho macna aamus iyo zajrin bay noqotaa horena intaa usoo nidhi bal rasuulka ilaahay markuu baytiriyaba hiihi buu odhanayay macnaa sii wad bal sii kordhi waayo gabayada arrimuhu aan ahayn dee gabayadii dadkii ahlaljaahiliya lagu yaqaanay maaha waa gebi ka duwan buu ahaa xataa anshatuhu ilaa aan u tiriyey rasuulkii ilaahay aan u tiriyey oo aan dee miata kaafiyati waa boqol beyt kaafiyadu dee waa kelimada ama u dambaysaya waxaa uu kusoo hoorsanaya gabayguba kaafiya la yidhaah muslim oo kale waa taan leyna xadiidka waa wariya weliba riwaayada ibraahim maysara tan mahaata waa taa riwaayada dee ninkaa fiqadee xaafidkaa riwaayadiisii waxay ahaydba xataa anshatuhu miata beytin oo kaafiyadii maka halkan beyt baa loogaba jeedaa waa ilaa boqol beyt baan u tiriyey de waxaa dhici karta inaanay isku qasiidaba ahayn qasaa'id kala duwan ay kuba yimaadeen markaa rasuulka ilahi wuxuu yihi faqaala in kaada la yuslimu in kaada wuxuu u dhawaadayna waa gabayada jaanibkaas ah la yuslimu inuu islaamo halkay sooba aroortayba shicirkiisi waa islaamay laakiin qalbigiisii baa kufriye oo kale xadiidkii kale kaba saxiixsanaa kana wakaada umayat bnu abi salta an yuslima umayat bnu abi salti inuu islaamu u dhowaaday ba rasul waa xadiidkii ahaa ashcaru kalimatin markaa waxa weya qaalata alcarab oo beydkii ugu run badnaa ama ugu shecirsanaa carabi tidhi alaa kullu shayin ma khala allaha bail ayaa waxaa la socotayba umayat bnu abi saltina wuxuu dhawa ibnu abi saltina wuxuu u dhowaaday inuu islaamo macnaa gebigiisiba ah macnahaas dee diin ahaan iyo islaamnimo xambaarsan iyo tawxiid laakiin isagii baa xasad iyo taa u kufriyey dee nihaayadiisina taasay ahayd oo gaalnimadiibu kuba dhintay maxalushaahidku waa maxay rasuulka ilaahay ninkan buu ka dalbay inuu u tiriyo gabay waa dhegaysanayey bal wuxuu dalbayay ziyaadiye inuu sii beeriyo bal markaa gabaygii de waa kaa kal hadduu gabayga mubaaxa ama fiican yahay dhegaysigiisii ama maqalkiisii de maaha waxaa dee baadilkaah waa shayga jaa-iskaah bab man kariha ruuxa nacay algaaliba calayhi shicr ruuxa uu shicirku ka qaalib noqday oo macnaa waxa weya shicirkii dee waa hadaluun kii si fiicnaa waa fiican yahay kii si xumaana waa xun yahay kiisaa fiicanna aataar kala duwan oo fiican baabu yeeshaa oo bal maalan de wakti kastii af kastaba waaba yeeshaa waayo wax dadku hadalkan dee ay kana qaban og yihiin loogana dhegaysi badan yahay marka la ego taasoo haddii dadka war loogu sheegayo ama wax loogu gelinayo ama wax loogu tilmaamayo dee kolley raad iyo taahiir buu yeeshaa haddaba in shicirkii bal kiisii xumaa haba yaraadee waa xun yahay baan idhi dhegaysi ahaan iyo tirin ahaanba haddii aanu xataa kaa xun ahaynuu kii mubaaxaa yahay ruuxii hadduu u qaalib noqdo uu wax kastaba ilowsiiyo uu kaba shuqliyo isaga taasna dee karaahadii way imanaysaa tan buu baab uga dhigtay xadiidaynu soo marrayna wuu soo celinayaa man kariha algaaliba calayhi shicru xadaثna cubaydullahi bn musa qaala akhbarana xandalatu in abi sufyaani can saalimin can ibni cumara can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala anahu qaal laa an yamtaliya xadiidka waynu soo marray laakiin xadiidkaasaynu soo marray riwaaye abu hurayre u ahaa tanna waa riwaaye ibnu cumar waa laba xadiidka laakiin wax keliya ka wada hadlaya laa an yamtaliya inuu buuxsamo jawfu axadikum axadkiin calooshiisi iyo dee gudihiis iyo joofkiisu qayxan malaxuu ka buuxsamo ayaa khayrun lahu ugaba khayr badan min an yamtaliya inuu buuxsamo shicra dee waa malaxdu haddii caloosha di ruuxa dhaamiso dee waaba ku dhimanaya o fasaadinaya waa baabinaya oo halaagaya dee gabaygii bal matalan taas in uu isaga u qaalib noqday wax kastaba dee uu kagaba jeestay iyo taasoo kalena wuxuu noqonayaa waxaa dee ruuxa waqtigiisina luminaya wax baadilo xunxunna waa dee bal matalan waa kulansanayaayo waa wax ruuxii dee isaguba baabiinayo fasahaadinayo xumaynaya ama halaagayaba haddaba waxaa u dhaantaa isagoo malax kaba buuxsama inay daahir ahaan u ama waa dhiman un wax kaloo un kan laakiin ism iyo dembi iyo waxyaala ugaba ratimayo weeye dee khayr lamaantiin khayr badanna waa ku dhaafaya ismi iyo dembina waa u imanaya marka isagoo calooshiisa maleexay kaba buuxsanto saa kuba dhinta ayaa u dhaama inuu uga khayr badan inuu gabi kaba buuxsamo baabu qowli اllaahi caza wajal wالshucaraau yatabichum اlgaawuun bal ilaahay qowlkiisii uu yihi wالshucaraau yatabichum اlgaawuun xadiidku inooguba imanaya baabkiisii weeye xdثna إسحاaq qال أخبرna علي بن الحuسين qال xdثnي أbي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عabاس والشhuعراء يتبعهم الغاawون bal aيadda iyo inteeda dambeya waxyaalo ayuu inoo fasiraya iبن cabاs ama dee inoo sheegaya waxyaalo kuba tacaluqsan إسحاaq waa إسحاaq بن إبراهيم in الrahawey weeye waana aثar imakata inoo imanaysa caliy bn xusein ibn waaqidna waa suurtagal inayn hore usoo maray oo aabihii xusein ibnu waaqid buu kaba warinayaa isagoo cali bn xusein kolley waa nin isxaaqanba aanay kala weyneyn oo sa aanay u kala fogeynba oo isaguna kolley bukhaari muslimna kitaabka muqadimada ayuu riwaayo ku leeyahy waa muqadimada kitaabka kuma laha inta kale bukhaarina waa ku sugan yahay iyo asxaabu sunan اlarbac waana nin caashira ama dadka atbaacu taabiciintii laba kulmay kaba mid ahaa waa nin saduuqa barhkoodna dee daciifiyaan laakiin dacfigiisaasi uu yahay un dacfigan dee mutaabaca iyo shawaahidusuu baday kolbel waa la daciifiyaabe aabihii xusein ibnu waaqidna waa nin ka martaba sarreeya isagoo qaadi ahaa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ka mid oo hiqa ah dee awhaan buu leeyahay xaafid haba raaciyo muslim waa ku sugan yihi asxaabu sunan alarbac bukhaari markay noqoto taqriib oo kale ramsiga khat ayaa ku sugnaa kha iyo ta macnaha bukhaari fi tacliiq waa saxiixii kol hadduu yahay adabka uu ka heer sarreeyaayo saas baanu imika halkan inuu adabka ramsigiisii ugu soo darine dee waa kan bukhaari adabkana wax kaga wariya sida imika aan hayno yaziid naxwi yaziid ibn waxaa la yidhaha ibn abi saciid ba adugu yaziid ibn abi saciid kuyadiisa abulxasan waa nin quraysh adugu waa mawaalidii qureysheede xaggan annaxwiyudan waxay leeyihiin maaha cilmigii naxwada waayo kutubta way badan tahay haddii dee annaxwiyu la yidhaho in cilmiga naxwada ruuxii loo nisbeeyey o waxa weeyaan laakiin waxaa kaloo jirta yaanay badnaanin be reer asdi kaba mid ahaa waa jirib asdi kaba mid ahay oo annaxwi laba odhan jiray oo loo nisbeeyo cid waxaana kaba mida ninkan marka annaxwiyu waxay leeyihiinba waa nisbe badni ama nisbe qabiilee maaha nisbadii cilmiga naxwada waana nin dadkii saxaabada wax soo gaadhay laakiin wax kaba mida laakiin aan la kulmin saad isagu xaafid kaba cabiro kitaabkeenan aladabulmufrad waa kan riwaayada ku leh asxaabu sunan ilarbacna waxbay kaba wariyeen muslim laakiin kitaabkiisa kuma sugna oo muslim riwaayo kuma laha waana nin iqo ahaa caabid ahaa taani likitaab illaahi tacaala adu waa nin caabid ah iqana ah ninkani boqol iyo koob iyo soddonkii hijirada ayaa dulmi dulman loo dilay ninkii dhirta badnaa ee kumayaal iyo kumayaal iyo kumayaal xajaajba kasii dilka badnaa abu muslim alkhuraasani ayaa dilay iyadoo la yidhi macruufuu amray isaga ayuu macruuf amray taas buu dee dulmi ahaan uguba dilay boqol iyo koob iyo soddonkii abu muslim de waa nin xajaajna ka howl badnaa maka inta uu ka dilay malaa xajaaj inta uu da dilay ee intii xajaaj dilay kaba badnayd waa markii dowladii kala wareegayeen cabaasiintii iyo dee waxa weeyaan umawiyiintii haddaba ninka waktigaas baa ninkaasaa dulman u dilay wuxuu leeyahy nin ibnu cabaas buu kaba warinaya me can cikrimata can ibni cabaasin mawlihi ibnu cabaasin cabaas soomu gaadhin asxaab waataan leenahay asxaab midhade ibnu cabaas kaba dambeeye kuwii ugu dambeeya waa la mucaan soo gaadhe laakiin lamu araga waa reer khura reer khura xagga khuraasaniya can ibni cabaasin marka ibnu cabaas baa wuxuu yihi washucaraau yatabicuhum lgaawuun alam tara anahum fii kuli waadin yahiimuun وأنهم يقولوna ma laa يفعaلuuna بaعdna aيadاad kan buu أqriyay oo والشhuعراaءu kuwii gabayada ahaay ama de raggaa dee gabayada tiriya يتaبichum waxa raacaya oo iyaga raaca alqaawuna kuwa halowsan ee ujeedadu waa kuwan shicirkooda warinaya iyagii daba socda ee warkoodiiyo shicirkoodii faafinaya bal matalan taa ruwaadoodiyo kuwaas kuwa qaawinta ayaa ah kuwa iyagu raaca dabagala meelahooda joogsada hadalkooda iyo shicirkooda urursada sii faafiyo oo kale alam tara miyaanad ka warayn annahum kuwaa shucaradu fii kulli waadin waadi kasta iyo doox kastoo awdiyadii hadalka kaba midaba yahiimuuna bay inay ku wareerayaan oo dee ay dhexgelayaan ay dhumbanayaan waadiga halkan dee waa meeshaa biyuhu ay maraanba macnuuna waa funuun lkalaam waa hadalka qaybihiisii duruubtiisii ammaan lahaayo hajwi lahaayo riso lahaayo waxyaalo kale iyo umuuraha waa qaybaha hadalka iyo qaybaha hadalka iyo markaa funuuntiisa yahiimuna macnaa waa inay ku wareersan yihiin oo de waa kaas isagii bay dhumbanayaan hadalkoodii gabaygoodii bay kuba tirinayaan awdiyadaas wa anahum iyagu yaquuluuna inay ku qowlayaan de waxaasaan samayna waxaasaan samayna ma laa yafcaluuna de waa akaadib iyo been shicirka ay yidhaaheenba shicirka adab akdabuhu acdabuhu ay yidhaaheen maka ugu macano waa ka ugu been badan oo kale iyo taas idama mubaalagada ku sugan waxaan jirin oo dee uu tirinayo waxa bal uu sheegayo waxaanu samayn uu leeya waan samaynaya waa saa dee nin shaacir oo aan isdhowreyn laguma yaqaano bal taas oo kale o waa inay xaddii ay tallaabaan aanay ku markaa hadday wax ammaanayaanna way ku xeeldheeraanayaan hadday wax aayaanna way ku xeeldheeraanayaan hadday wax sheeganayaan oo kale ama ay faanayaanna waa mubaalaqa iyo kelib iyo waxaas dee waa kuwa macnuhuna fii kulli waadi yahimuud wax alla waxay u aaba yeelayaan oo waxa ay ku hadlayaan ama ay u tirinayaan mama jirto hadal zamqshari lahaba wuxuu ahaaba bal maalan waxay tani miaal u tahay dahaabihim fii kulli shicbin min alqowl macnaa qayb kastoo qaybaha hadalka kaba mida ay dee ku xeeldheeraanayaan ay tegayaan ay qarbajeexayaan aanay dan ka kelahayn de bal haddii hadalkooda wixii mubaalagaad iyo quluwiga kuba sugan iyo sii toosnayd ama qasdigii oo ay gudbaan oo markaasu yidhah xataa yufadilu ajbad الnaasi calىa cantara waashaxahum calىa xaatimin wayabhatu اlbari'a wayufasiqu taqiya ilaa ay dhacdo inay dadka kii ugu fulaynimo badnaa de waa markay ammaanayaan inay cantaro ka fadilaan waa cantarihii dee geesigaa la yaqaanay taas waa ujeeddada ruux fulayon taa mudan bay waxaan jirin ku ammaanayaan geesinimo waa shaxam calaa xaatimin waa kii ugu bakhayrsanaa dadkana ugu gacan adkaana inay iyagoo deeqsinimo iyo waxyaale ku ammaanaya de isagu ama wuxuu siiye haba noqotee inay xaatim uday ninkii deeqsinimo loo daayey ay kaba fadilaan oo kale ay dhacdo ku beri ah inay dee been abuurtaan oo ay ku been abuurtaan ku faasiqa oo bal masalan maya kii taqigaa ilaahay kaba cabsanayey ay xumaan iyo wuxuu ka beri yahay kuba sheegaan waa waxyaalaha dee dadkaa shucarada kaba dhacaya wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun ibn cabaas baa wuxu uhi fanasakha min dalika kaas buu wax kaba nasakhay oo wasatnaa ilaahay waa soo reebo faqaal maaha dee shucaradii dhammaan isku wada mid maaha shacir dhammaanti inuu kaa isagu yahay maaha waxa weeyaan dee isagu xaaladiisu ay taa tahay dee intooda badan xaaladoodu taa haba ahaatee qayb baa laga soo reebo faqaala wuxuu uhi ilaahay ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati wadakaru llaha kaiirane waa kuwa iyagu mu'miniinta camal saalixa laba yimi dee shicirkani aan u qaalib noqonin waa halku baabka u dhigtay man kariha algaalibu calayhi shicr shicirka umuu qaalib noqono waa kuwan ilaahay badan xusaya marka waxay arrintooduba gabay iyo tirintii iyo waxaa may noqon saada kuwa ay fanaaniinta leeyihin iyo waxyaalo waxay noqotay kuwa ilaahay bay in badan xusayaan marka shicirka mid u qaaliba iyaga ka qaalib noqday oo xaaladooduba ay shicir un tahay arrinkoodu maaha wdakaru llaha kaiira waintasaruu min bacdi ma dulimuu intii la dulmiyey xagga gaalada laga dulmiyey hajuga iyo caydaa la soo caayana dee arsaday iyagoo de waxa weeyaan ciddan ku xadgudubtay iyaguna iskaba celinaya waa dadkii shucarada ahaa muslimiinta ahaa gaalo u jawaabayey ama dee taa carabkoodaba kula jihaadayey wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibun ilaa halkaas la gaadhayo bal markaa xaasilka waxa weeyaan dee ila aladiina aamanuu wacamilu الصaalixaati wadakaru llaha kaiira waa kuwa shucara ah iyaguba shicir tirinayay laakiin sifadoodu kan ay tahay kuwaa laga soo reebay kuwa hore ee dee dembiga iyo uu aayaadka uguba yimi arrin kalena way jirtaa kolley dee fanasakha min dalikadan waxaa cibaarada daahirkeedu yahay ila aladiina aamanuu istinaani inuu nasakhay intii hore kolleyna waana waxyaalaha ay dee kolkol qaladadu meelo dadka ay ugaba yimaadaan oo salafkii saa ibnu cabaas iyo amsaashihii saxaabo iyo taabiciin iyo dadka saasa ayaa naskigay idlaaqi jireen iyagoo ujeeda takhsiis halkan imaka naski maaha waaba hadal wada socday oo dee aayaadkii way wada socdeen waa kalaam mutasila markaa naski maahe waa takhsiisoo hadalkii markii hore caamkaahay wa shucaraa dee taas ahaa ayaa la khaas yeelay oo kuwanaa laga soo reebay markaa ila ladiin sithuuna dee wuxuu yimaadaa taksiis buuba yimaadaa ee kolkol bay salafku ay naski idlaaqaan iyadoo arrintu ay tahay kan dambe dee taksiiska ay markay ka aad loo kala soocay istilaaxaadkii un laba yidhaaho dadka qaarna markay hadalkaas salafkii maqlaana yidhahan waxani waa mansuukh oo kale ama waxa naski baa dhacay ayaa ay ku fasiraanba dee dadkii markii dambe istilaaxaan wixii nooguma sugnaaday kaba dhigan in dee arrinkani mansuuq yahayo waa meelaha ishtibaahu kaba yimaado oo xaggan marka la eego in aayaadka qur-aanka ee la sheeganayo inuu mansuukh yahay een mansuukha ahayn meelaha qaladadu ugaba yimaadaan kuwa naskiga badsaday waxaa kaba mid a iyagoo takhsiiskii uu ictibaariyey naski ha u ictibaariyeene de hadalladan salafkii isagu macno caamka ahaa oo kalaamkii hore kola du wuxuun ay ka hoos baxayaan ama ay kaga soo baxayaan naski ay kuba idlaaqi jireen in ayay dee iyagoo kuba kadsoomayo bal waa taasoo imika naskiga halkan waa taksiisun bab man qaala ina min albayaani sixran de rasuulka ilaahi baa yidhi bal wuxuu baabisanyahi bayaani man qaala cidii tidhi ina min albayaani fasaaxada iyo hadalkan cad iyo de waa hadalka iyo hadalkarkanimada waxaa kaba mida sixran sixr wax wax bedela ayaa kaba mid ah saa sixirku waxu bedelayo taas bal wuxuu yimi xadiidku inooguba imanaya xadaثna caarimu qaala xadaثna abu cawaanata can simakin can cikrimata can ibni cabaasin ana rajula nin aw acraabiya ama nin reer miya un weeye ayaa ata nabiya salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay u yimi fatakallama uu hadlay bikalaamin hadal buu ku hadlay bayinin cad oo dee hadalkaa cad ee fasaaxada lana dadku way u dheg raariciyaan waaba dee waxa weeyaan la macaansadaa oo taas haddaba hadal cad oo fasaaxada ayuu ninkaa reer miyiga ama ninkaasi kuba hadlay faqaala الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam ina min albayaani waa bayaanku waa fasaaxadii iyo taasi iyo hadalka caynkaasa bayaankii waxaa kala mid ah oo bayaanku maa taqacu bihi اlibaadaةu can اlmuraadi biayi wajhin kan waa wixii dee caddayn wax la caddeeyaa ay ku xasisho oo kolkol buu bayaanku hadalkaba caamsan yahay waa waxyaalaha dee sancadu gelayso hadalkan fasaaxada badan ee ruuxii dhegaysanaya qalbigiisii soo jeedinaya ee ruuxii uu kuma qasbanaanaya inuu dhegaysto uu macaansado oo kale ee fikraddii lagu gudbinayana markaasi dhaqsay dadka u gaadhaysa oy u gelaysaayo loo qaadanaya haddaba bayaanka caynkaasa sixran ayaa kaba mida oo sixirku de waa kan dadka qulubtoodii buu jeediya waa kanoo de sixirkii aahaartiisa ay kaba mid tahay cid la isjeclaysiiye iyo ama lasnacabsiy lasnaciye laysna caybsiiye iyo bal taasoo dadka isku nacaan iyo waxyaala saasoo sixirkii laba yimaado haddaba bayaanki iyo fasaaxadiina qulubtii dadku sarfinaya fikirkan uu ruuxani waxyaalahan uu dee tarwiijinayo socodsiinayo ayuu hadalkiisan fasaaxada leh dadkii ku dhex gelinayaayo ku raadaynaya dhegaysigan la dhegaysanaya macaansigan waa tan aan arkayna wasail alicraam imikoo kale dee waqtiyadaa horena taas bay ahayd oo ruux shaacira ayaaba dee ra'yi dad bedeli jiray waana waxyaalihii loo adeegsan jirayba ayay kaba mid ahayde wasail alicraam say dee ra'yi caamkii u bedeleyso oo hadduu doono kolkol waxaan jirin oo kale oo iyagu doonayaan dee markaa ama waxaan dee ay kaba warramaan ee la sheego oo kale dadkii ra'yigoodii loo sameeyo ee bal markaa ra'yigan dadka iyo fikirkoodiiyo wixii ay wax ka qabaan ama ha la nacsiinaya ama ha la jeclaysiinaya ama ha bal halagu dhiirinaye wasaa'il alculaam in badan bay habeeyaan oy sameeyaan waqtigeennan oo kale waa bayaankaas sixirkii waxaa qulubtii dadka leexinaye wixii la doonayay u leexinaya ayaaba bayaankiiyo fasaaxadii kaba mid ah waina min ashicr shicirka waxaa kaba mida xikmatan waa ta aan soo maray bal xadiidkuna waa ama baabka waliba waxbaa inoo dambeeyeen xadaثana ibrahim بn اmndiri qaala xadaثana macnu qaala oo dee kale rasuulka ilaahi ninkan waa yihi axaadiid kaleo xataa saxiixa kuma sugan oo san yidhina way jirtay nin hadlay khudbeeyey oo dee khudbadiisina laba jeclayso deeta yihi bayaankii waxaa kaba mida sixir marka haddii dee bayaankii loo adeegsado shay baadila socodsiintii shay baadila oo bal maalan dadkii lagu waxa weeyaan dee la aqbalsiinayo oo kale ama waxaan toosan ama xaq dadka lagaga jeedinayo bayaankii waxaa sixirkaa madmuumka iyo xa madmuumkuu noqon ee hadday ay noqoto wax toosan iyo taas oo kalena hadalka fasaaxadiisa sidiisa loomama diidayo ee laakiin wixii tasanuc iyo takalluf iyo waxyaalahaasi kuba sugan yahay ayaa isaguna kolley madmuum noqonaya xadaثna ibrahim بn mndiri qaala xadaثna macnu qaala xadaثanii cumar bnu salaamin dee salaamin baa ii taale may weliba laamka waan shadaynaa saa kutubta inooguma sugan kutubta taraajimta cumar bnu salaamin ana cabdاlmalik bni marwana dafaca waladahu ilى الshacbiyi yuadibhu ahar xagga sanadka bal macni waa ina ciise iyo de ibrahim bn mndiriya waa dadkii kitaabka ama rijaashii صaxiixaba cumar ibnu salaam anay ii dhacday sayn iyo laam iyo ma kolkol dee taasna kutubta hore iyo kitaabadooda dee qur-aankana saa xataa in waxa weeyaan khadkiisu suu yahay oo alif layskaba rido dee laba aqriyaa way jirta oo kutubta horeba imaka isxaaqan aan arkayno dee aliftu maba qoraanba laakiin halkan waxaa jirta laamku uu shadan yahay waana laam iyo alif oo ibnu salaamin weeye tashdiidkay ku dabdiyeen sida xaafid taqriib iyo dee taadiib iyo taadiibulkamaal iyo kuba sugan xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa inuu ruux maqbuula yahay oo saadise kaba mid ah oo dadka atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa siqaar taabiciinna ay la mucaasarooday ibnu xibbaanna hiqaadkiisa ayuu ku soo arooriyey dee barhkoodna iyadoo ay leeyihin macni ibnu ciisun baa kaba wariyey waa nin majhuulay odhanayaan calaa kulli xaalin ahar iyo bal maqduuca waa kalaam uu leeyahay cabdimalik ibnu marwan waa taabici uun ayaa inoogu soo socdo laakiin dee umuuro shicirkii waxaase wax ku tacalluqsanay ay jiraan haddaba muxuu ihi ana cabdilmalik ibnu marwan baa dafaca u dhiibay waladahu waladkiisi waa caruurtiisi oo ama inankiisii haba noqoto mid keliya dee in ka badana uu kuba idlaaqayahay bal awlaadiisii wax kaba mid ah ayuu u dhiibay ilى shacbiyi waa imaamkii shacbi muxuu ugu dhiibay yuadibum si uu wax u baro yuadibu taadiib lawlaad macnaa waa tacliimtooda iyo tarbiyadooda kolleynayn dee bukhaari haynoo wariye qisada kuma sugane kuma sugnayd xadiidka dee ciddii aharka laba wadaagsatay oo kale waxay ahayd inuu xajaaj baa markaa ciraaq joogay shacbi waa reer ciraaq waa imaamka caalimka inuu ku yidhi bal nin aqoon diineed iyo aqoon adduunyaba leh waa bacdna dee jaamicun lidunya waddiin oo carruurtayda ma edbiyo waxbara ii doono iisoo dir shacbi buu u yeedhayoo shacbi baa beriidkii lasoo saarayo dee shaam iyo dimashq weeye halkii baa la keenay shacbi baa usoo galay cabdilmelik ibnu waraa cabdilmelikna de waa ninkii khulafadan reer bani umayana aabahood weeye wixii aan dee cumar ibnu cabdilcaziiz ahayd in markaas dee isaga wixii aabihii marwan iyo wixii kaba dambeeyey waxaan cumar ibnu cabdilcaziiz ahayn baaba halkaa kuba jira adeer rumu isagana u ahayo walaalkii dee cabdilcaziiz baa dhalay waxaa jirtayna cabdimelikna intaa intaa tawaliin nin aqoon diineed buu ahaa dadkii madiina marka la eego majaalista iyo xalaqaadka aada u xaadiri jiray ee fiqi ahaan iyo adab ahaan iyo bal aada u fiicnay aada ba loo ammaanaya buu ahaa dee markii dambe suldadii iyo madaxtinimadii waa waxbadashe bal dadkii la tirinayey ama farta laguma fiiqayay aqoon ahaan iyo adab ahaan iyo buu markaa hore cabdimelik ibnu marwan ahaaba markaa wuxuu doonay tan markuu usoo galay ayaa wuxuu dee la hada hadalladoodii baa inaguma sugnay ka mid ahayd aad baa malaa dee weydna wa ahaa u dhoobnaayo inaka la da'iiluna oo tihi ya amiir almu'miniin qad zuuximtu waa la celiiriyey mataan buu ahaa shacbiyo markaa taas buu leeyay dee meeshaa layguma celiriyo tan baa da-uuladayda keenaysa calaa kulli xaalin waxyaalama way isdhaafdhaafsadeena awlaadiisii buu u dhiibay ama waladkiisii si uu tarbiyay had iyo goorna arrinkaasi way dadkaa khulafada iyo dadkaa adugu waaweyn iyo way kuma badnaayeen inaan dee macalin khaasa ama mu'adib khaas oo aqoon leh inay u dhiibaan waanay jirtay ragga caynkaasi inay isaga mu'adibkaa ay u dhiibayaan ay u dardaarmi jireen dee sida dardaaranka inoo soo socoto oo kale koleyna dee kutubta dardaaranada wax kaba mida inooguma xafisan waxaana jirta nin markii ugu horreysay maalintan soo bilaabinay kutubtan adabkii waxaas baan filaya inaan kitaabka soo qaaday waxaa jirta nin caadi bn cabdillahi ali xamdaan laba yidhaaho kutubtan mucalimiinta iyo axkaamtooda iyo umuuraha kuba tacalluqsan ee raggeenii hore iyo aimadii waaweyneyd ay dejiyeen barkood sidooday u dejiyeen barna kitaabkaasa imam ibnu xaajkiisa almadkhal iyo wixii jaanibka ku tacalluqsanaabay oo kaba soo saarey ayuu ururiyey kitaab uu ku magacaabay aljaamic fii kutubi ama adabi lmucalimiin ama axkaami adabi lmucalimiin taas waa shan kitaab iyo midiida waa ibnuxaaji wixii jaanibka ku tacalluqsanaa kitaabkiisina almadkhal ee mashhuurkaa lagaba soo saaraya kuwa kale ibnu suxnuun iyo kuwii ugu horreeyey qaabis iyo kuwii ugu ahamsanaaya baa kuba sugan haddaba wuxuu xagga dambe uu u raaciyaa dayl ahaan risaalo uu ku magacaabay wasaaya alaaba eeg limucallimi alabna waa aabbayaasha dardaaranadii ay dardaarmeen ay u dardaarmeen mucalimiinta carruurtooda dadkii wuxu dhigayay waa dardaaranadii marka ilaa shan iyo toban ama afar iyo toban wasiyo taasa ayaa ku urursan afar iyo tobankaa wasiya tan baa kaba midoo raqamka shanaad ayay tahay wasiyada shanaad qorooyinkiina dee fadlu haysaba ninkii hela halkan wasiyo haarunurashiid halkan oo isaguna dardaaran kaba siyar waasacsan kan oo halkanna iguma sugan fadlu haysamad bay kuba sugan tahay taasi waa kuba jirta shaafici iyo rag kaloo kala duwan oo dee dardaaranadoodii baa kuba jira ilaa dhowr iyo tobankaas ay u dardaarmayeen dadkii caruurtooda edbinaya ama mucalimiintii aabaa waa wasaaya alaabaa limucalimi alabnaa buu cunwaanka ugaba dhigay caadil bin cabdillahi al xamdan waana kitaabka aljaamic fii axkaami waadaabi lmucalimiin taas waa kutubtaasu kuba ururiye ayuunbuu qaybta ugu dambaysay halka lixaad noqonaya bal marka waxaan leenahay arrinkani waa dardaaranadaasoo kolley dabaqadaas lagu yaqaanay inay tala siiyaan ninkay u dhiibayaan ay ku aaminayaan faladata kabadi markaasaa wuxuu yihi faqaala waa wixii halkan weeye maxalushaahidku callimhum shicr waa jaanib ay u ihtimaami jireen shicirka bar shicirka muxay uu barayaa shicirkii u baraya dee shicirku maaha inay kii si fiicnaabaa la baraya maa kii cayn iyo kii xumaa iyo kii fuxshi keenaya iyo kii sakhaafo keenaya ka isaguba uma jeedo uu ka ilaalinaya carruurtiisi waa shicirka kii si fiicnaa ee waxyaale fawaaida badan dee lagaba faa'iideysanayay oo kolle waxaa laga yaabaa imaka dadka dalabada cilmiga barhkood ina dee shicirba shicirnimo ay leeyahay waa waxooda baatil oo kale arrinku maaha kiisa hadalka aan arkayno kiisa fiicanna waa kalaamkaas buu laba mid yahy kiisa fiicanna waa fiican yahay bal dee waxaan kolkol raad aanu lahayn hadalkii kale ayuu yeesha kiisa xumina waa xun yahay oo kale in haddaba shicirkii bar yamjudu wayanjudu kole dabdiga dee idinma xarakaysnaystaa ka xarakaysta yamjudu aniga wayunjidu baa itale laakiin kole maaha bal dee taadiib ulkamaal markuu aarkan soo naqlinaye uu kaba soo naqlinaya kitaabkeenan waayo cumar ibnu salaamkaasi waa kitaabkeenan aladab mufradun buu kuba suganye meel kale kuma sugne wayamjudu oo markaa waa maxay shicirka bar yamjudu min almajdi weeye majdigu waa sharafta ama naylu sharaf oo macnaha waxa weeye dee shicirkii markuu wixii fiicnaa iyo khasaashii fiicnaa ama cid ha lagu ammaanayo ama ha laba tirinayo ama taasoo kale uu kulansanayo ilmihii yaraana bay leeyihin loo laqimo umuuraha caynkaasa arrinku maaha alfaad iyo hadallo la baraye macaanidan ayaa khuluq iyo dabeeco looga yeelaya markaa sharaf bay yeelanayaan oo ee wixii akhlaaqdii xumaydee liidatee laysku ceebeynayay oo kale tii uu ka dheeraanaya wixii fiicnaayee dad lagu ammaanayay waa laba imanaya sharaftii baa lagu gaaraya amjuda wayanjuduna waa min anajda annajda waatan kolkol dee ciidamo dee ay najda ay idhaahaan baan waa gurmadkaa degdega oo kale waa ashajaaca oo geesinimada iyo taas iyo ayaa iyadana ay kuba baranayaan oo dee fulaynimadii oo la ceebeeyo oo la isku caayo oo bal taasoo kale geesinimadii oo la ammaaniyo umuuraha caynkaasa ama tii dagaal ha noqoto tii ra'yo ha noqoto waxyaalo ayaa kuba sugan iyadana oo shicirkii uu kulansanayaayo waa shajaaca aw ilbuluq fi lamr aladii yucjazu canhu gaadhid la gaadho umuur dadkii kale aani karayno ruuxu gaadho oo kale taas bui waaqimhum laxma hilibka de waa taas quudi oo ujeeddoodu isagii waa macaana cuntadoodii haya malaa gacantaa loo gelinayaayo si oo waxaad ku quudisaa hilib tashtadda quluubuhum way adkaan qulubtooda adkaan aduu kolley waa hilibka iyo markaa masaayihiis ibn اlqayim kitaabkiisana aladab meedibu nabowi ama dee qeyb kamidaba wayo kitaabkiisa zaadulmacaad oo mujaladka afraad baan filaya ee dibu nabowiga hu kuma soo qaado lixmiga hilibka iyo fawaa'ida uu leeyahay iyo hadallo ay soo naqliyaan oo dee ruux hadduu muddo hadal xali ay kaba soo naql afartan cisho cuni waayey khuluqiisu xumaada iyo bal umuuro taasa iyo marka dambe uu hilibka noocyadiisa iyo mid kasta dee fawaa'ida uu leeyahay waxaas uu tiriya ayaaba kitaabkaas kuba sugan ee sia nabawi oo dahabina waa la wadaagsaday lakiin isagu basiisan yahay waxaana kuba sugan isagoo soo naqlinaya ictiyaadka laga caado yeesho had iyo goor ruuxuu badsadu maalin kastaba cunaana inay dhibaato leedahay ay kaba mid tahay alamraad alimtilaa'iya iyo xumooyin iyo xanuuno inuu yimaado xanuunada dhiiga iyo sida dhiikarka iyo mala waxyaalahaas iyo taasna inuu leeyaho idmaankiisa caynkaasi had iyo goor laga caado yeeshaana dhibtaasuu leeyahy dee sidiisa kalena faa'ido kaleu leeyaho bal waxa leeyahy waa kutubta meelahan idiin tilmaamayo had iyo goor waxaan uga jeedaa markan kutub iyo kitaab wax ka hadlaya idiin tilmaamayo calaqal inay idinku itilaac yeelataan oo macluumaad inta ka badan ba kusii maaha dee inuu idhaha kitaab saasaa la sheega calaqal ruuxu inuu raadsado doono bal uu doono hadalkaa inuu arka iyo waxyaalahaasi waxyaala badan buu kaba faa'iidaya ama arrintu hadday noqoto himadu gaabnaato kitaab baa la sheegay dee khalaas halkaa hadduu doono waa kitaabyeel bal buu qortay laakiin wax intaa dhaafsani jirin dee waxa le wax faa'iido oo sheegidda laydin sheegayo kuba sugani maba jirto waa tashtadda qulubum wajisa shucuur shucuurahum waa waxaad googoysaa timahoodna gaabi ujeedadu dee timo dumaryaano yeelan oo lasii daayo waxyaala saasoo tashtadda way adkaan riqaabuhum oo ujeedadu qorahooda iyo taas ba adkaan waa si wajaalis bihim waxaad la fadhiisataa iyagoo dee wadoba cilyata rijaali tabaqadaas dadka khiyaartooda kuwoodaa sare maaha dadkaa dee hooseeye ee kalaamkooda iyo sheekadooda aan wax laga faa'iidaysanayn iyo la fadhiisigoode waa qoomka dabaqadiisa sare sheega la fadhiisi ha la fadhiisteen ha dhegaysteen hadalkood oo muxuu leeyahay yunaaqiduhum lkalaama hadalkii iyagii la celceshan hadalkay dee xiwaaniyabaa dhex mariye isweyda markaa hadalkii oo la isdhaafsaday oo halkaasna fasaxadii bay ka kasbanayaan hadalka usluubkiisii bay kaga kasbanayaan macaanidaa iyo wax dheer bay kaba baranayaan taasba weeye yunaaqiduhum lkalaam waxaa markuu tahdiibulkamaal saaxiibkiis soo aroorinaya aharka kuma sugnayd yuna yunaadiquuhum macnaha waa min anudqi weeye min almunaadaqa macnaha iyagii bay la hadlayaan kuwana way la hadlayaan laftiga munaaqadana isagoo saaxiba nihaaya laakiin xadiid buu fasirayey ay naaqadanii wa unaaqiduhu ay kuba timi ayuuba fasirayo xagga dee wax kale kuba tacalluqsanaaye ayuu leeyahy laftigu horta munaaqadadu waa min anaqd naqda bina waa dumintii wax laga duminayey oo macnaha hadalkana waxaa la yidhaha naaqadanii waa yunaaqidunii maqsuudku waxa weeye waa almuraajac hadalkiisii baan burinayaa na kaygii buu burinaya waa ujeeddadu waa xiwaarka dadka dhex maraya hadalka la isdhaafsanayo muraajacada iyo muraadadada taas baa maqsuudku yahay oo waxa weeyaan waa san ee yunaadiquhumna halkan waa laguba wariyey ujeeddadu dadkaas fasaaxada leh gees kalena akhlaaqda fiican leh waayo aragga ha la fadhiisteen faa'iido weyn bay kaba helayaan buu leeyahay hadalkan ay iyaga isdhaafsanayaan iyo hadalkooda ay dhegaysanayaan iyo taa waa wasiyadan weyne uu sheegay yunaaqiduhum lkalaam aw maa yukrahu min ashicr wixii la karhaya shicirka kaba mid ahaa allah subxaana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk allahuma zidna walaa